إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii ku dhowaad toban qarax ayaa ciidamada xabashida lagula beegsaday inta u dhexaysa bardaale iyo qansax dheere oo ka tirsan gobolka baa'i sarkaal iyo askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya nin saaxir ahaa ayaa lagu dilay gobolka shabeellaha hoose xildhibaan ilhaan cumar oo ka tirsan aqalka koongareyska ee maraykanka ayaa ka hadashay dibadbaxyada ka dhanka ah dowladda maraykanka ee ka socda dalkaasi mudaaharaadyo looga soo horjeedo dil loo geystay nin madow ahaa ayaa maalintii shanaad ka socda dalka maraykanka donald trump ayaa ku goodiyay inuu adeegsan doono hub horay aanan loo arag haddii dibadbaxyaasha ugu galaan aqalka cadda xiisado ayaa soo kala dhexgalay dowladaha suudan iyo itoobiya markaasoo dhammaystiran goordhow ayaan faahfaahin doona إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ku dhowaad toban qarax ayaa ciidamada xabashida itoobiya lagula beegsaday qaybo ka tirsan gobolka baay warbixin warkaa ku saabsan waxaa la diyaar ah maxamed cali aadan ciidamo itoobiyaan ah oo afar maalmood ka hor kasoo baxay degmada bardaale ee gobolka baay si ay sahay u gaadhsiiyaan xabashada haysata qansax dheere ayaa wajahaya weeraro xiriir ah ilaa iyo hadda uma suuragelin inay gaaraan qansax dheere waxaana ay la kulmeen ku dhowaad toban qarax oo ay ku waayeen tobannaan askar ah guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maalintii doraad aheed xabashadan la beegsaday shan qarax oo waaweyn oo sababay geerida tobaneeyo askar ah qaraxyadan kadib waxaa u soo degtay diyaarad nuuca qumaatiga u kaca ah taasoo qaaday meydadka iyo dhaawacyada xaaladoodu halis tahay sidoo kale maalintii shalay ayaa waxaa xabashadan lala beegsaday laba qarax oo kale oo ay ka dhaxleen khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh sida aan xogta ku helayno mararka qaar waxa ay ka leexanayaan waddooyinka iyagoo dhex jibaaxaya qodxaha iyo dhirta ku dhow jidka sababa la xidhiira baqdin ay ka qabaan qaraxyo iyo dagaallo toos ah oo lagu soo qaado waad mahadsantahay maxamed iminkana sarkaal iyo askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheen abuubakar ibraahim magaalada muqdisho waxaa habeenkii xalay ka dhacay howlgallo kala duwan oo ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab howlgalka koowaad oo ka dhacay degmada dherkenley ayaa waxaa lagu khaaruujiyey laba askari oo midkood lagu magacaabi jiray xuseen cumar kaasoo ka tirsanaa ciidanka haramcad ee uu maraykanku tababaray askartan ayaa lagu dilay meel waddo ah iyadoona goobjoogayaal laga soo xigtay in raggii dilay ay muddo kor taagnaayeen meydka si ay u hubiyaan natiijada howlgalkooda sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiinta weerar kale oo ay ka fuliyeen degmada wadajir ee gobolka banaadir ay ku beegsadeen sarkaal ka tirsanaa howlwadeennada baarlamaanka gaar ahaan qeybta aqalka sare sarkaalkan ayaa waxaa lagu magacaabi jiray moxamed mahadale waxaana geeridiisa ka tacsiyeeyey qaar ka mid a xildhibaanada dhowaan ayay ahayd markii qarax xoogan oo ka dhacay nawaaxiga madaxtooyada lagu dilay jaabir oo ka mid ahaa saraakiisha booliiska ee dowladda federaalka magaalada muqdisho ayaa waxaa kusoo badanaya weerarada ka dhanka dowladda federaalka oo ay geysanayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaas waxa uu ahaa waryaheen abuubakar sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena maxamed ciise nin saaxir ahaa ayaa lagu dilay gobolka shabeellaha hoose maxkamadda islaamiga ah ee degmada qoryooli ayaa xukun dil ah ku fulisay abuukar xaaji cumar oo ahaa saaxir konton jir ah oo muddo shan sano ah shaqo ka dhigtay sixirka ninkan oo lagu soo eedeeyey inuu samayn jiray sixirka ayaa waxaa la keenay maxkamadda islaamiga degmada qoryooli ee wilaayada islaamiga shabeellaha hoose qaadiga maxkamadda ayaana faahfaahiyey ninkan waxa lagu soo eedeeyey waxaa maxkamadda degmada qoryooley la hor keenay eedaysane abuukar xaaji cumar konton sano jir ah degan doomburaale waxaa lagu soo eedeeyey abuukar inuu samaynayo sixirka loo yaqaano sixru tafriiq iyo isukeen kula shaqaysanayo sixirkaasi muddo shan sano ah haddana lagu soo qabtay beertiisa oo ku taalo inta u dhaxaysa ay aato iyo doon buraale isaga ay la joogeen laba naagood oo midooda u samaynayay sixir kaasoo ninkeeda ka maqan rabay inuu sixirkaas sixirkiisa u keeno haddana la rabo in la waafajiyo wixii sharciga islaamka uu ka qabo samaynta sixirkaasi uu samaynayay abuukar xaaji cumar waxaa kaloo maxkamadda lafteeda la keenay bugaagtiisa iyo kutubtiisa ay ku qoran yihiin xuruuf aan la garanaynin iyo aayado intaasi kadib maxkamadda waxay jawaab ka daratay abuukar wuxuu ku waaday sidaan haa arrintaasi liigu soo eedeeyey way jirtaa waxaana aan ka baxlay cilmigaasi walaalkay oo horay u dhintay shaqadayna way ahayd muddo shan sano hadda laga joogo ayaan ku shaqaysanayay nimanka iyo naagaha aan isjeclayn ayaan isjeclaysiinayay kuwo isjecelna waan kala geynayay haddana waxaa laygu soo qabtay anigoo nin maqan sidii aan ugu keeni lahaa naagtiisa shaqadeeda ku jiro ayaa lagu soo qabtay intaa kadib qaadiga ayaa soo qaatay daliil sharci ah oo uu leeyahay qofka saaxirka ah maxkamadda markii ay dhegaysatay eegii loo soo jeediyey eedaysane abuukar xaaji cumar iyo jawaabtiisii oo ahayd qiraan ayaa waxay xakuntay sidaa soo socoto kow abuukar inuu yaqaano cilmiga sihirka kuna shaqaysanayay muddo shan sano ah abuukar xukunkiisa inuu yahay dil xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraan waxaana loo cuskulay adilada kale ah kow qowluhu tacaala واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين على الملكين جبابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما إنما نحن فتنة فلا تكفر وعين دور الأراد وكتبت سورة البقرة لفظ الدليل كان له عسكري وحاويا حديث عن جندب الفعال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف رواه الطبراني رقم كل يحضر الإعلان إيوه حديث كلام أن حدث أن جارية لها سحرتها فأمرت بها فقتلتها وروي أن عمر رضي الله عنه كتب اقتلوا اقتلوا كل ساحر وساحرة قال الرابي فقتلنا ثلاثة سواحرة هل كان أي حكم في الدنيا في سلوكه اللاذن إن كانوا حلقوا داري في ذلك التنفيذين لها تنفيذ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر wilaayaadka islaamiga waxaa ka furan maxkamada lagu xukumo kitaabka iyo sunnada waxaana usoo xukun taga dad badan oo ay ku jiraan dadka ku dhaqan goobaha ay maamulaan shisheeyaha iyo kaaliyaashooda ee dowladda federaalka xildhibaan ilhaan cumar oo ka tirsan aqalka koongareeska ee maraykanka ayaa ka hadashay dibadbaxyo ka dhan ah dowladda maraykanka ee ka socda minneabolis ilhaan oo koongareyska ku matasha minneabolis ayaa la hadashay warbaahinta ingiriiska ee b b c da iyadoo soo hadal qaaday dibadbaxyo ka socda minneabolis oo dad caraysan ay kaga soo horjeedaan ciidamada booliiska waxa ay sheegaysaa in ay gubanayso magaalada iyaguna ay qalad ku tahay inay ku eegtaan xaalka magaalada boob xoog leh ayaa ka socda magaalada minneabolis guryo badanna waa la gubay iyadoo magaalada u ekaatay meelo muddo lagu hardamayay ilhaan waxa ay sheegaysaa in ay ku dadaalayaan sidii ay u joojin lahaayeen boobka dukaamada iyo goobaha ganacsiga haweeneydan oo dhowaan guursatay nin kirishtaan ah markii ay iska erisay ninkeedii soomaaliga ahaa ee ubadka u dhashay ayaa sheegtay in falalka ka dhanka ah dadka midowga ay ahaayeen kuwa soo noqnoqday islamarkaana cashare ay u noqon doonaan waxa ka socda dalkaasi maraykanka aad iyo aad aan oga calool xunnahay in magaaladeennii aan ku fiirsanno iyadoo gubanayso waxaan ka dadaaloynaa sidii loo ilaalin lahaa dadka dukaamadoodii iyo magaalada wixii investment business ahaan yaalay governorka iyo mayorka minneapolis iyo mayorka st paul waxay aad iyo aad uga shaqaynooyaan sidii ay ugu dadaali lahaayeen public safety in ay ay dhinacaasiti adkeeyaan annagana waxaan ka shaqaynaynaa sidii aan dadka ugu sheegi lahayn ayna communitygooda iyaga ilaaliyaan oo ay fiiriyaan yaa dadkee bannaanka ka imaanooyo isku dayooyo in dhibaatooyin ay dadka u geystaan maraykanka ayaa maalintii shanaad waxaa ka socda dibadbaxyo waaweyn oo ka dhan ah dowladda dibadbaxyada waxa ay ku faafeen soddon magaalo oo ka tirsan waddanka dadka ayaa weli ka dhiidhinaya dilkii loo geystay george fuleyd oo ahaa nin madow ah oo si xun ay u dileen askar cadaan ah madaxda magaalada minneabolis iyo kuwo kale oo ku yaala dalka maraykanka waxa ay dalbadeen in si deg deg ah loogula soo gaaro ciidamo dheeraad ah maadaama tala gacantooda ay ka baxday xaaladuna ay isa sii tarayso saacadba saacadda ka dambaysa duqa magaalada minneabolis oo saxaafadda la hadla waxa uu sheegay markii uu arkay xaaladda minneabolis iyo sida ay wax u socdaan inuu xasuustay muqdisho iyo baqda oo xasuuq iyo dhibaatooyin ay ka geysteen ciidamada maraykanka iyagoo hub casri ah oo wax gumaada ku gubay guryaha dadka waxa ay weerarayaan gawaarida booliska iyo saldhigyada waxaana los angeles iyo magaalooyin kale lagu gubay gawaari ay leeyihiin ciidamada booliska meelaha qaar waxaa lagu soo waramayaa in looga dhawaaqay bandow ka dhan ah mudaaharaadyada si loo xakameeyo dadka taasna weli ma taabagelin madaxweynaha dalka maraykanka donald trump oo twitterka adeegsanaya ayaa waxa uu sheegay in waxa ka socda dalkiisa ee ku aadan boobka iyo bililaqada iyo mudaharaadyada ka dhanka ciidamadiisa ay ka dambeeyaan wuxuu ku tilmaamay dad siyaasadda iska soo horjeedaan trump waxa uu u goodiyey dadka dibadbaxyada wada waxaana uu sheegay haddii dibadbaxyada ay sii socdaan in toogasho ay dhacayso taas oo afariin uu u dirayo ciidamada mar uu soo hadal qaaday muda dad aada u badan oo caraysan oo hareeyay aqalka cad waxa uu sheegay in ilaaladiis ay la tacaaleen dadka dibadbaxyada waday isagoo sheegay inay xireen albaabada laga galo aqalka cad trump qoraalka uu soo dhigay twitterka oo cara kala dhaliyey waxa uu ku sheegay haddii dadka dibadbaxyada wada ay isku dayaan inay soo galaan aqalka cad ay la kulmi doonaan eeyo arxan daran iyo hub culus oo aanan horey loo arag waxaan hadalladaasi ugu dambeeyay ee kasoo baxay donald trump ay noqdeen kuwa sii horiyey dibadbaxyada waaweyn ee ka socda dalka maraykanka ciidamada booliska ayaa rasaas ku furay dadka dibadbaxyada wada waxaana lasoo sheegayaa in saacadihii lasoo dhaafay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ciidamada booliska ay ku dileen saddex ruux tiro kalena ay ku dhaawaceen maraykanka oo bilihii lasoo dhaafay la ildarnaa cudurka corona oo kumanaan dad ay kaga dhinteen ayaa marxalad kale cagta saaray waxaana waddanka uu muuqdaa mid gebi ahaantiisa loo halagalay jahawareer siyaasadeed warka dibadda ayaan goorna soo wadnaa laakiin iminka kusoo dhowaada xubinta ganacsiga iyo maxamed ciise تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
qodobada aad ku maqli doontaan xubinta ganacsiga waxaa ka mid ah qiimaha raashinka dalka iyo sarakac ku yimid qiimaha saliidda qiimaha raashinka qaar ka mid ah suuqyada gobolka shabeellaha hoose galleyda ayaa ugu horraysa oo ka soo go'da beeraha waxaa koombadeedii la iibinayaa toddoba kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeediina waxaa la iibinayaa shan boqol iyo afartan kun oo shilinka soomaaliga ah digirta haddaan eegna koombadeedii waxay ahayd labaatan kun loorkeediina waa hal milyan iyo lix boqol oo shilinka soomaaliga ah sisinta koombadeedii waa shan iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeediina waa milyan iyo laba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah saliidda macsarada haddaan eegna waxaa jirgaankeedii la iibinayaa hal milyan iyo laba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah halka literkeeduna uu yahay lixdan kun oo shilinka soomaaliga ah markaana haddaan u weecano dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii dollar lagu bedelayey lix iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka dollar waxaa lagu qabanayey laba milyan iyo lix boqol oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba milyan iyo lix boqol iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah qiimaha dagaalka saliidda miyuu mar kale qarxi doonaa wadamada adduunka waxay bilaabeen fududaynta tallaabooyinkooda taxadarka markay wajahayaan faafidda cudurka corona qiimaha saliidda ayaa burburay laba bilood ka hor kadib markii ruushka uu diiday soo jeedinta sacuudiga ee ah in la jaro wax soo saarka saliidda taasoo dhalisay qiimo dagaal oo kusoo beegmay xili uu weli taagan yahay cudurka corona qiimo dhaca saliidda ku yimid oo sababay in fuustidiiba ay lumiso labaatan dollar waxay soo saarayaasha shidaalka ku qasbay inay hirgeliyaan qorshe qoto dheer oo ka badan sidii lagu heshiiyey shirkii obig ee bishii abriil ee lasoo dhaafay tusaale ahaan maaj kow iyo tobankii sacuudiga ayaa wuxuu iskiis ah hoos ugu dhigay wax soo saarka siddeed dhibic shan milyan oo fuusto maalintii sida ku xusan heshiiskii obig ilaa toddoba dhibic milyan oo fuusto maalintii kadib markii uu gaaray heerarkii ugu badnaan soo saarka oo ah labiiyo toban milyan oo fuusto maalintii horaantii abriil warbixinta ayaa xustay dagaalka qiimaha uusan ahayn mid u dhexeeya sacuudiga iyo rusiya laakiin taa beddelkeed loola dan lahaa wax soo saarka maraykanka sidoo kale waxaa jirta in putin iyo binusalmaan ay ka hadleen yareynta wax soo saarka saliidda ka hor shirkii obig jornaal arabig news ayaa qoray in qiimaha dagaalka ee soo socda uu saameyn yeelan doono iyadoo lagu kordhin doono dhowr dollar halkii fuusto maamulka aala sacuud ayaa qoray hoos u dhac miisaaniyadeed oo ah sagaal bilyan oo dollar bartamihii koowaad ee sanadkan iyadoo dakhligu hoos u dhacay laba iyo labaatan boqolkiiba muddada oo ay ugu wacan tahay hoos u dhac ku yimid qiimaha saliidda wasiirka maaliyadda sacuudiga ayaa wuxuu muujiyey inay sii adkaysan doonaan dhaqaalaha boqortooyada wuxuu xoogaa ku filan yahay in uu ka hortago saameynta sicirka saliidda ee hooseeya wasiirka tamarta ruushkana dhankiisa wuxuu yidhi isku dheelitirka ka dhexaysa saadka iyo baahida saliidda waxay ku soo noqon kartaa laba bilood gudahood haddi kadib dhimista wax soo saarka ayaa gaartay ilaa shan iyo toban milyan oo fuusto maalintii tani waxay ka dhigan tahay in badeecada hadda jirta ay hoos u dhacday celcelis ahaan toddoba ilaa laba iyo toban milyan oo fuusto maalintii ayuu yidhi novak walaacan ayaa la rumaysan yahay inuu sii jiri doono bilooyin kale halkaa ayaan ku soo afmeeraynaa xubintii ganacsiga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها
warkan waxa uu idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan xiisada ayaa soo kala dhexgalay dowladaha suudaan iyo etoobiya dowladda suudaan ayaa si deg deg ah ugu yeeratay wakiilkeeda u joogay etoobiya iyagoo ka caraysan faragelin ay sheegtay in ciidamada etoobiya ay ka wadaan soo hodin beenaadka ay wadaagaan dowladaha etoobiya iyo suudaan wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda suudaan waxa ay sheegtay dagaalyahano ka tirsan ciidamada etoobiya ay kasoo tallaabeen xadka taasina waxa ay keentay isku dhacyo dhex maray labada ciidan waxaana ciidamada etoobiya ay dileen askar ka tirsan ciidamada suudaan ilaa iyo hadda dowladda etoobiya kama hadlin safiirka ay u yeeratay suudaan warkiina dhegaystayaal xilligan waa naga inta